ku dhowaad soddon sano kadib dalkeena soomaaliya waxa uu sameynayaa isbedello dhanka adeegyada bulshada ah kuwaasi oo ay baahi weyn u qabeen bulshada soomaaliyeed adeegyada ay dalka dibaddiisa u aadi jireen oo ay isbitaalada ay ugu horeeyaan ayaa haatan bilaabay in ay ku tartamaan tayada waxyaabaha ay keenayaan dalka daawooyinka iyo dhakhaatiirta ay xirfadooda sarrayso adeegyada baaritaanka dhalmala'aanta oo dadkeena soomaaliyeed inta badan ay u aadi jireen dalka dibaddiisa ayaa haatan dhakhaatiirta soomaaliyeed ay ku dhiiradeen in ay keenaan gudaha dalka sida uu sharaxayo doctor cabdiraxmaan nuur cabdi maamulaha xarunta marwa fertility marka isbeddelkaas waxaa qayb ka ah daawooyinka haba ugu muhiimsanaata daawooyinka sida qaaska loo keeno sida conceive balaska omega triga magafitka dhammaan iyo daawooyinka aan inta kusoo koobi karin ee laga helo xarunta marwa fertility center oon laga helin meel kale oo ka mid ah waddanka soomaaliya istaalku wuxuu aada u hubiyey adeegyada shaybaarka ama labatoriga lagu sameeyo hadday ahaa lahayd mashiimada hadday ahaa lahayd environmentiga hadday ahaa lahayd qofka baaraaya laftirkiisa oo experti ah dhammaan aada ayaa loo hubiyey waxaa kaloo iyadana aada loo hubiyey tayadooda iyo iyo wadamadoodaba daawada isbitaalka u isticmaalo isbitaalka wuxuu isticmaalaa daawooyinkan infertility issuega lagula tacaamulo haba uga muhiimsanaato daawooyinka ugxaanta kordhiya daawooyinka ugxaanta kordhiya waxaa jiro wadanka daawooyin yaala isbitaalku taas bedelkeed wuxuu qaataa daawooyinkiisa inuu dalka dabadiisa si qaasa uga keensado toosna ula tacaamulo warshadii soo saartay daawada qaar ka mid ah bukaanada adeegyada caafimaadka helay xarunta marwa fertility ayaa sheegay in ay heleen daawo tayo leh
daaweyn ku haboon kamaan helin laakiin isbitaalka marwafatirati baan daaweyn ku haboon aan ka helay aniga cabashadeeda waxay ahayd brobiyodkasa xanuun igu haya cisbitaallo badan aan tegay kuma guuleysan inaan daawo ku helo laakiin maasha allah hadeertaa waa ku guuleystay cisbitaalkan marwo waa u mahad celinaya hadda waa caafimaad qaba markii aan la kulanay u horeysay daawa naloo qoray daawadii wax weyn baan oga gartay waxay tiri gabadha markay caado ku dhacdo ha timaado ayadoo caado qabtana ii keen oo weliba maalinta labaad ah maalinta koobaad ha imaanina maalinta labaad io imaada waa u keenay marka markaa u keenay marka daaway u qortay daawadii way qaadatay haddana mar labaadaan u nimid mar labaadkiina haddana daaway u qortay way qaadatay mar saddexaadkiina ilaah baa waxna siiyey alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin